aad iyo aad buu xilligiga saaran yahay waan kala hadlaa dawladda waan kala hadlay hataa antaa hanta ka tagay maamul goboleedka jubbaland axmed madow aan kala hadlay dawladda federaalkaan kala hadlay cid aan kala hadlin male dadkaas iyo deegaankaas iyo ummadaas inay dulman tahay oo ay baaba'san tahay afar iyo labaatan saac idaacadahaan taagannahay waxna ma qarino wixii jirana waan sheegnaa laakiin jubbada dhex marka ka hadlo horta dalkao dhan aa nimanka ay dhibaato ku hayaan haddana jubbada dhex waxaa waaye dhibaatada ugu weyn maamul goboleedkaas ka jira jubbaland oon u soo socon dawladdii haddana arrimaheeda dhan ku fogaatay iyo arqaladeynta bilaayada dhan jirta ayaa sabab u ah ma aha wax hadda oo oo reer jubbada dhex ama maamulka oo ka soo jeeda ha ahaada ama dadka deegaanka kasoo jeeda ha ahaada nin walba hiiluu qabaaye sidii gobolka loogu xoreyn lahaa waa loo diyaargaroobaya waktigay noqotaba ha dheeraatay ha fogaata ha dhawaata xagga kismaayo wax kasoo socda ma lehe laakiin dhinacan dawlad in haddii ilaahay ama baar dheer ha laga galo ama diisoor ha laga galo ama yaaq ama meesha la yidhahda baraaw baraaw ha laga galay waa la xoreyna haddii ilaahay idin mar dhow waana kala hadlay dawladdana way ogashahay waana diyaargaray waa diyaargarowday shabaabna insha allah mar dhow waa laga dulqaada shacabkaas meesha degan